magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen shan boqol oo macalin kuwaasi oo ka aflaxay macadka macalimiinta jubbaland munaasabadda ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada madax ka socotay jaamacadaha xildhibaano iyo madaxda shirkadaha agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada jubbaland dayib maxamed dayib ayaa ka waramaya marxaladaha ay soo mareen ardayda qalin jibisay maanta waxaad tihiin macalimiin tababaran laakiin maalin baa waxaa ahaydeen macalimiin aan tababarnayn macalinka aan tababarnayn dhibaatooyin fara badan buuna gerinaynay sida loo xaliyo laakiin maanta waxaan qirayaa fahmayaa aan idiin sheegayaa inaad garanaysaan inaad waxyaaba badan oo dhibaato ah inaad xalin kartaan taasna waxay ku imaatay markii waxbarasho dheer juhdi badan dadaal badan macalimiinta maamulka iyo idinkaba aada isla qaadateen macalinka tababaran ma aha macalin horsidiisaba inuu intuu jaasto qaato sawirad bas wax ku qoro macalinka markuu faskal soo galo ayaa waxaa la rabaa marka uu kawaad xataa inuu garan karo xaaladda ardayda ay ku sugan yihiin macalinka marka waxaa la magacyo badan uu leeyahay macalinka waa doctor macalinka waa instructor macalinka waa waa waa teacher macalinka waa mentor marka macalinka keli ma aha macalin intuu galaas soo galo xiisad keliya qoro marka adoo dhakhtar ah oo galaas soo galay yaa waxaa lagaa rabaa arday xanuunsan xataa inaad ka dhex garto ardada adoo laga adoo macnaha meenta ah yaa waxaa lagaa rabaa markaa galaas soo gasho arday u baahnaa tusaale yar inaad isla markiiba siin karto qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa macalimiinta ugu hambaliyey guusha ay gaareen waxaa idin sheegaya halkan ha kusii ha kusii daynina sii wada dadaalkiina ha sii socda mar walba iyo waqti walbaba hadal badan ma qabay wasiirada joogaan waxaan rabaa inaan idiin sheego trade unionka waxyar muhiimadiisa ururka shaqaale weynaha dowlad goboleedka jubbaland wuxuu si toos u hoostagaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wuxuuna ka shaqeeya inta badan saan isheegay badqabka macalimiinta qayb ayay ka yihiin affiliate union ayaa laa ururka macalimiinta trade unionka qayb ayay ka yihiin marka waxaan rajeynaya insha allah halkan markaa ka bogtaan in wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda shaqada iyo anagoo isla socono haddii ay noo suurtagasho inaan urur shaqa ama urur macalimiin inay trade unionka si fiican ugu soo biiri doonaan gudoomiyaha arrimaha bulshada golaha wakiilada jubbaland xildhibaan shire cabdi maxamed macalinka waa ka badbaadiyaha bulshada jahliga macalinka wuxuu ardayga ka badbaadiya ama bulshada ka badbaadiya jahliga jahli hadduu yimaadano maxaa imaanayo fakri baa dhacayo dagaallo sokaya dhacayo barakacaa dhacayo kala amar qaadasho la-aantii constitutionalka meesha ka baxaya hadduu jahliga meesha uu ku banto weeye macalinka marka intaasoo dhan ayuu ka hortagaa waa kan bulshada gaarsiiya cilmiga iyo aqoonta idinka hadda cilmigaan maanta aqoonta halkaad kusoo bandhigteen oo ahaa macalinka wax bartay iyo kaan wax baranin farqiga u dhexeeyo yaa sameeyey kala duwanaanshaha macalin baa sameeyey taasaa marka noogu filin inuu macalinka uu yahay ifiha ama tusaha ardayga waddada wanaagsan waaya intaasoo dhan markay tahay haddana macalinka waxaa ardayda uu gaarsiiyaa hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee soo jireenka aan la helnay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed naaji xaaji cabdulaahi ayaa macalimiinta kula dardaarmay in si hagar la-aana ay wax u baraan ardayda macalimiintan labada sano collegekan dhiganayen waxaan filayaa in casharo badan ay bulshadii iyo ardaydii u bandhigi doonaan ay fahmeen ilaa waxay ahayn macalimiin gaaraya ilaa shan boqol oo loo qeybiyo degmooyinka ee jubbaland ilaa geda camal hadda ilaa laba boqol camal geda dhowley toddobaatan afmidow toddobaatan ah iyo dhowley soddon ah iyo kismaayo boqol iyo soddon soomaan marka waxaan filayaa in skillski iyo knowledgeki si sax aada u bandhigi doontaan dafcaddan ayaa noqonaysa tii afraad ee ka aflaxda macadka tababarada macalimiinta jubbaland